أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah baydhabo dagaallo saacado badan qaatay oo ku dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan kooxda riddada soomaaliya iyo cabdicasiis laftagareen madaxweynihii maamulka koonfur galbeed waa sidee xaaladda magaalada saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaaladii maanta iyo mucaaradka oo guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii maanta wararkii ugu dambeeyey iyo isdultaag ku saabsan colaadda baydhabo ayaad maqli doontaan boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo gadood mushaar la-aan ah ka sameeyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho iyo saraakiil ku dhawaaqay in ay dhaqaale darro awgeed uga baxeen kooxda riddada waa sidee dhaqdhaqaaqa ganacsiga mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool warbixin ayaad maqli doontaan kooxda riddada oo walaac ka muujinaysa booqashada cabdiraxmaan ciro ee dalka maraykanka iyo saalax jaamac oo loo xilsaaray in uu ku taxadiyo ciro ciidamada yuhuudda oo la xaqiijiyey inay caalamka ku maraan dhalashada waddanka turkiga xafladu gunaanad u ahayd jowlo dacwi ah oo lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha nuur cali warsame iyo marwaan moxamed ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dagaallo saacado badan qaatay ayaa magaalada baydhaba ku dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan kooxda riddada soomaaliya iyo cabdicasiis laftagareen madaxweynihii maamulka koonfur galbeed saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaaladii maanta halka mucaaradkana uu guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii maanta dhacay haddaba wararkii ugu dambeeyey aan soo dhoweeyay walaalkeen marwaan moxamed waad mahadsan tahay maahir aruurnimadii hore ee saaka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaana ah xarunta uu ku shaqeeyo maamulka uu hogaamiyo murtad aadan madoobe waxaa ka qarxay dagaal aad u xoogan oo ay soo qaadeen maliishaad taabacsan maamulkii hore ee lafta galeen dagaalka oo ahaa mid ka xoogan kuwii hore waxa uu bilowday salaada subax kadib waxayna maliishaadka cabdicisi lafta galeen ay magaalada ka soo weerareen dhowr jiho diriir aan waxba la isku reeban ayaa marka hore ka dhacday daafaha magaalada waxaana lasoo muquuniyey oo loo awood sheegtay maliishaadka maamulka aadan madoobe dagaalka ayaa ka socday ilaa saddex jiho oo magaalada laga soo weeraray waxayna soo gaareen ilaa barqanimadii maanta iyadoo markii dambe maliishaadka lafta gareen ay magaalada dib uga gurteen n walaalka dagaalka saaka ee baydhabo ayaa ahaa kii ugu xooganaa ay soo qaadeen maliishaadka lafta gareen tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka ah maliishaadka aadan madoobe saraakiil ka tirsan ciidanka kooxda riddada iyo kuwa maamulka lafta gareen ayaa lagu dilay dagaalkaasi halka sidoo kale lagu dilay tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka maamulka isugu yeeray koonfur galbeed muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay baaxadda dagaaladii saaka dhacay iyada oo qayb ka mid ah magaalada uu burbur xoogan soo gaaray sawiro galabta baraha bulshada ku faafay ayaana sidoo kale muujinayay baaxadda burburka soo gaaray saldhigyada ciidanka xasan sheikh iyo kuwa aadan madoobe saraakiisha ku waxyeeloobay dagaalkaasi waxaa ka mid ah cabdulle isxaaq oo ahaa taliyaha guutada sideedaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka kooxda riddada ninkan ayaa lasoo warinayaa inuu soo gaaray dhaawac halis ah waxayna wararku sheegayaan in la laayay istaafkiisii islamarkaana gacanta looga dhigay dhammaan gaadiidkii uu watay sidoo kale daahir macalin xasan oo ahaa taliyihii ilaalada gaarka ah ee aadan madoobe ayaa ka mid ah saraakiishii saaka lagu dilay dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo sidoo kale dagaalkii saaka baydhabo ka dhacay waxaa lasoo warinayaa in gacanta looga dhigay malishaadka aadan madoobe iyo kuwa xasan sheikh gaadiid tiro badan iyo maxaabiis xerada bankaay ee ku taala duleedka magaalada ayaana lasoo warinayaa in ay tahay halka uu ka dhacay khasaaraha ugu badan ee gaaray malishaadka aadan madoobe xasan cabdi maxamuud oo ah afyaheenka ciidanka lafta gareen oo ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay baydhabo ayaa ku hanjabay in mar kale weeraro qaadi doonaan ilaa ay magaalada la wareegaan dagaalkii saaka dhacayna ay ka gaareen ujeeddadii ay kala hayeen hunaa howlgal qorshaysan oo uu qorshihiisa u ahaa in lagu naafeeyo cadowga dadka reer koonfur galbeed soomaaliya bilihii lasoo dhaafayba sharafkooda iyo karaamadooda baabi waxaan rajaynaynaa wixii faahfaahina gadaal ayaan ka soo bixin doonaa howlgalkeenna wuxuu ahaa howlgal barakaysan oo qorshaysan waana lagu guulaysto danta aan ka lahayn waa ka gaarnay mana joojinayno inta aadan madoobe iyo kuwa dalkeenna loo soo adeegsado dullaaliinta ah ay ka baxayaan geyiga koonfur galbeed soomaaliya isaga baxayaanna magaalada baydhabo shacbigeenna sharafta le waxaan leenahay gobannimada waa loo dhintaa waa loo dhaawacmaa maalna waa lagu bixiyaa iskama imaanayso horeyaan oogu dhimannay ugu dhaawacannay dhaqaalana inooga baxay haddana nafteennaan bixinaynaa dhiiggayagaan bixinaynaa maalkayagaan bixinaynaa si aan u helna sharafkeenna gobannimadeenna wixii faahfaahin ah oo dheeraadana ilaahay egi dib ayaan ka soo sheegi doonnaa ha yeeshe waxaan mar kale dadkeenna u ballan qaadaynaa inaanan marnaba ka talaazulaynin aragtideenna ah inaan sharaf ku noolaanno gobonnimo ku noolaanno midnimo ku noolaanno reer koonfur galbeedna ayaga ismaamulaan inta xukunka dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gacantooda uu ku soo laabanayo dadkeennu ayaga isdooran karaan cid ay rabaan inaa ay doortaan dagaalkan waa sii socon doonaa wakhtigu ha gaabnaado ama ha dheernaado guulaysta walaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo magaalada baydhabo ay weerarada nuucan ah kusoo noqnoqdaan balse dagaaladan waxay bannaanka keeneen daciifnimada aadan madoobe oo baraha bulshada looga yaqaan aadan ansax ninkan ayaa laleeyahay wuxuu awoodi waayey inuu xajisto magaalada oo ciidamada xasan gurguurta u gacangeliyeen horaantii sanadkan bishii lasoo dhaafay kulan filla soomaaliya ku dhex maray madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida balse saaxiibo la ah cabdicise lafta gareen ayaa looga dooday sida laga yeelayo galka magaalada baydhabo siday xoguhu sheegayaan xasan sheikh ayaa xildhibaanada ku cataabay wuxuu muujiyey inuu quus ka taagan yahay aadan madoobe oo markii uu baydhabo u qabtay awoodi waayey sugidda amniga iyo in uu siyaasiyiinta deegaanka la heshiiyo gurgurte wuxuu maxamed mursale iyo aadan salonsoor ku yidhi qaati ayaan ka taaganahay arrimaha koonfur galbeed ee ii keena lafta gareen sababtoo ah dagaalka baydhabo siyaasiyiin ayaa geliyey waana iiga baxeen wixii intaas ka dambeeyey ayuu lafta gareen oo arkay dabacsanaanta cadowgiisa wuxuu bilaabay inuu xoojiyo ciidankiisa isagoo sare u qaaday weerarada magaalada baydhabo walaalka waxaa kale oo xusid mudan in isbuuc walba ay aadan madoobe ka goostaan askar iyo saraakiil kuwaas oo aadaya dhulka howdka ah ee mucaaradka ku sugan yihiin lafta gareen inkastoo xukunka baydhabo uusan hayn haddana wixii la oran jiray maamulka koonfur galbeed kawaadirtiisii ayuu haystaa xoguhu waxay sheegayaan in uu leeyahay ciidan awood leh iyo saraakiil daacad u ah oo ka amar qaata aadan madoobe qudhiisa wuxuu aaminsan yahay in khiyaano weyn isaga loo maleegay oo shacabka magaalada baydhabo ay diidan yihiin runtii xasradaha gobolka baay ka taagan waxay bannaanka soo dhigeen fashilka kooxda ridada soomaaliya tusaale ahaan doorasho kushabtii ugu horreysay ee magaaladan lagu qabtay ayaa si aad ah loogu maadaystaa oo mucaaradku markay ka hadlayaan waxay ku halqabsadaan doorashada qof iyo cod ee xasan sheegayo sootii baydhabo oo kale ma ahan aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen marwaan moxamed قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحمى توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyay walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk oo walaaca ka muujinaysa booqashada cabdiraxmaan ciro ee dalka mareykanka waa mid ka mid ah canaawinta maanta lagu hardhayay shabakadda wararka soomaaliya memo waxayna warbixinta ku bilaabanaysa sidatan hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa gaaray magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta halkaas oo uga sii gudbi doono dalka mareykanka socdaalka ciro ee magaalada washington ayaa dhiliyey dareen ah in uu dhaco dhacdo siyaasadeed abuuri doonta marka uu la kulmo mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalkaasi xukuumadda villa soomaaliya ayaa muujisay siday uga walaacsan tahay natiijooyinka ka dhalan kara safarka ciro ee mareykanka ilwareedyo ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda laga weeciyey in uu maareeyo kiiska safarka ciro waxaana loo dhiibay nin lagu magacaabo saalax jaamac oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeen xasan garguurta ayaa ka baqay in wasiirka arrimaha dibadda uu awood u yeelan waayo ka hortaga waxa uu eg ictiraaf oo maraykanku siiyo maamulka somalilan dowladda federaalk ayaa wadnaha farta ku haysaa in maamulka somalilan uu guul siyaasadeed ka suhoyo safarkiisa magaalada washington dabayaaqadii sanadkii labada kun shan iyo labaatan ayuu maamulka yuhuudda aqoonsi rasmi ah siiyey maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa taasina waxay aad warbixintii lagu qoray webka soomaali memo markana ciidamada yuhuudda oo la xaqiijiyey inay caalamka ku maraan dhalashada waddanka turkiga tanna waa cinwaanka warbixin lagu qoray websayteka riidowga alfurqaan xogo soo baxaya ayaa tilmaamaya in askarta gumeystaha yuhuuddu ay marka ay u kala gooshayaan caalamka ay qaataan dhalashada waddanka turkiga sababo la xiriira jaraa'imta iyo xasuuqyada fashxun oo ay ka geysanayaan marinka khaza taasoo aysan u qaadan karin dhalashada kayaankooda sahyuuniga xogta ay baahiyeen ururo dhowr ah oo qaarkood ka jira gudaha dalka turkiga ayaa lagu xaqiijiyey inay jiraan askar horey uga soo shaqeeyey ciidanka yuhuudda kuwaasoo islamarkaana haysta dhalashada turkiga si ay uga fududaato inay caalamka ku maraan iyagoo ka cabsi qabaa in la waxyeeleeyo haddii ay qaataan jinsiyadooda wasaaradda arrimaha dibadda qorbjoogta ee maamulka yuhuudda ayaa sheegtay in ururo qaarkood ka jira gudaha turkiga ay bilaabeen olole lagu dabagelayo askarta yuhuudda ee haysta dhalashada turkiga iyadoo xogtooda laga raadinayo baraha bulshada iyo shabakadaha qoysaskooda sidoo kalena la isku dayayo in la ogaado cutubyada militari oo ay ka tirsan yihiin wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in xogta laga soo ururiyo askartaas loo adeegsanayo diyaarinta dacwado ciqaabeed oo ka dhan ah sababo la xiriira gumaadka ay ka geysanayaan gudaha marinka khaza warbixinta ayaa intaasi ku dartay in askartaasi ay si fudud ku qaateen jinsiyada waddanka turkiga gaar ahaan jaaliyadda yuhuudda ee dalkaasi ku nool ayaa la tilmaamay inay kaalin weyne ka qaadanayso in askarta yuhuudda ee kasoo dagaalantay khaza la siiyo dhalashada turkiga oo ay caalamka ku maraan turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida hoose xiriirka wanaagsan ololeh maamulka yuhuudda iyadoo dalkaasi ay ku nool yihiin jaaliyad yuhuudiyad ah oo qaar ka mid ah afraaddeeda ay ka dagaalamayaan marinka khaza sida warbixinadu ay tilmaamayaan warbixintii reedowga alfurqan ayaa ay taasi ahayd markana warbixin lagu qoray websayteka islaamiga calamada boqolaal maleeshiya gaduudsan oo xirtay waddooyin muhiim ah waa hordhaca warbixinta websayteka calamada boqolaal maleeshiyaad ah oo ka tirsan kuwa loogu yero asluubta riddada ayaa maanta waxay xirteen waddada xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho maleeshiyadan oo hubaysnaa ayaa ilaalada waddadaasi hubka dhigisa ku sameeyey waxayna isku fideen waddada gasha xabsiga halkaasoo ay haysteen muddo saacdo ah tallaabada maleeshiyaadkan ayaa la xiriirta mushaar la-aan haysata oo muddo laba sannood ah waxayna sheegeen in muddadaasi aysan wax mushaara helin waxay sheegeen in cabashadani ay tahay markii labaad oo ay warbaahinta soo hor istaagaan codsiyadooda ayay sheegeen in aan looga jawaabin oo dhegaha laga furaystay waxay ku goodiyeen inay ku biiri doonaan maleeshiyaadka mucaaradka ee uu hogaamiyo shariif sheekh axmed haddii aysan kooxda riddadu si degdeg ah uga jawaabin codsiyadooda waa mid ka mid ah maleeshiyaadkii ugu badnaa oo mushaar la-aan ka cabanaya oo la wareegay mid ka mid ah waddooyinka muqdisho tirada maleeshiyaadkan ayaa lagu sheegay in ilaa iyo shan boqol oo askari ay gaareeyeen aad baad u mahadsan tahay walaalka abuusheyba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka maahir maxmed maanta baraha bulshada waxaa si aad ah looga hadalhayaa gadoodka ay samaynayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo ka cabanaya mushaar la-aan sannado ah baraha facebook iyo tigtog ayaa lasoo dhigay askar dhahaya xuquuqdeena haddaan weynay waxaan aadaynaa dhanka mucaaradka anugoo shan boqol oo askari ah halkaas ayaana ka soo jeesanaynaa boqolaal qof oo arrintaasi fikradooda ka dhiibtay ayaa ku maadeystay dhaqaale xumada haysata kooxda eridada soomaaliya xilli dowladaha shisheeye ay dhaqaalihii ka jirteen murtadiinta qaar ka mid ah komintisyada ay dadkaasi ka dhiibteen ayaa sida tan ahaa mursal xasan ayaa wuxuu leeyahay dowlad aan mushaar bixin karin shacabkiina dhulalkooda boobaysa waa musiibo waana ku saxan yihiin inay xuquuqdooda u doodaan haddii ay mucaaradka aadaanna waxay ka helayaan mushaar yaasiin cusmaan ayaa asna wuxuu yidhi meel kasta markii la leeyahay waxuu rabaa jaanis inuu ku biiro laftigreen kuwiisa waxaana hoos ka wada taliya shub oo riixaya xarfaantan jaabir yaxye ayaa yidhi xasan sheekh ma kala jeclo inaad baahato iyo in kale kuwa hadda mushaarka qaata ayaaba laga jari rabaa mar dhow kuwana waa laga yarayn rabaa war mahayside aad bay u tur badan yihiin dadka fikradooda ka dhiibtay qoraalkaasi bashiir cabdi ayaa wuxuu leeyahay ninkan ha la xiro ciidankana ha laga saaro hadduusan mushaar helin cabdiqani macalin nuur ayaa wuxuu yidhi muqdisho waxaa ka taagan wax lala yaabo shacabka daalan bulsho dhaqaalihii laga boobay iyo askar mushaar la'aan ka qaylinaysa marka maxaanoo dhowran ugu dambayn axmed shariif caddow ayaa wuxuu leeyahay kacdoon ciidan waa loo baahan yahay mar haddii la waayey kacdoon shacbi oo muqdisho ka dhaca bal fiiriya wejiyada askarta cabanaysa oo busaarad iyo diif nolol xumo ah ay ka muuqato xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mireegaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markaanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba
يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waa sidee dhaqdhaqaaqa ganacsiga deegaanka abaqbeedaay oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee dhacaa duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool haddaba walaalkeen cabdulqani maxamed oo deegaankaasi booqday ayaa warbixintan inoo diyaariyey
halkan waa deegaanka abagbeday oo ka mid a deegaanada waaweyn ee dhacaduleedka degmada xudur ee gobolka bokool waxa uu qiyaasi masaafo ahaan degmada xudur dhanka bari kaga beegan yahay siddeed iyo toban kilomitir shantii sano ee u dambeysay waxa uu deegaankan sameeyey horumaroo dhan kasta ah booqasho aan ku tagay deegaankan ayaa ii suura gashay inaan soo indheindheeyo horumarka ballaaran ee ka jira sida bilicda magaalada dhismayaal aad u qurux badan oo wada mutuleel ah iyo sida uu u kala socdo ganacsiga magaalada kadib martiqaad aad u qurux badan oo ay inoo sameeyeen indheergaradka magaalada ayaan u dhaqaaqay dhanka magaalada xilli saacaddu ay ku beegneed labadii duhurnimo ama siddeeddii saac maalin arbaco ah maalinkaas waxaa magaalada ka jiray saxmad aad u ballaaran maadaama ay ahayd maalin suuq ah oo reer miigu ay si aad ah u soo buux dhaafiyeen inkastoo ganacsiga magaalada boqolkiiba siddeetan uu ku tiirsan yahay xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo looda haddana waxaa jira kubac aad u ballaaran oo uu sameeyey ganacsiga kale ee badeecadaha sida ay ii sheegeen bulshada magaalada walaal hadhawaaw dukaanka ogbeeda meel rawa roog lanka oo ganacsiga oo reer deegaanka xukuumad ahaa marka maxaa si gooni ah aad u iibisaa oo aad ku shaqaysataa shaqaday badanta mootile ahaa raashinga gade dhara gade marka alxamdulilaahi walaayhana hordeedba un way hadaaran laakiin ganacsigaan insha allah bilaa rinyi maasha allah marka meeqa sanoo halkan deegaankan ku sugan tahay oo ganacsata aad tahay tomishan sano iyo ganacsi keena iyo walka gadahayna deegaanka degna alxamdulilah waa tahay marka shantii sana u dambeysay waxyaabaha horumar ah oo magaalada ay ku tallaabsatay oo la taaban karo tafaasiil nagasiiy maadaama magaalada waayo joog aad u tahay
walaal haa sax magaaladan horteediyo gilaha degaay mahaytay buushashahayti meel umay haytay maalintoo jeerkona iska kooyaw waan magaalhan unakayn bulsho badanna kooyas sanadyaalkii dambe alxamdulilah way ahaan way bedeli walaayaadka meelahun wutaladeen m- malaagada wararkana haniinka dhiibi belidkii badana waldhasi sarooyingalka weeli alxamdulilah magaali aragayn hadda boshki kubani magaali aragayn maasha allah taasna kolley ilaahay fadligii ka ahaati una awoodana mahaana Masha Allah.
Eh, waa kaa marka xaggee ka keensataan ganacsigan aad iibisaan xaggooda ka- kaga yimaadaa mayka hirigna eh, dhiniga xamara ka hirigna Eh, dhiniga beledweynan awoodana laakiin xamar aan badanta dhiniga beledweynana muqumaarangaan oo way ahaa isuuna la socna laakiin saata oo anteenamanin dhasan lacagtii kaashkaay dheedi hata dadka baadida ee mayla ka shaqaysadaha mase magaalada mayla ka shaqaysada efc la ka shaqaysada lari efcgii manin tuuramaw labaati afar sac galnya yalla sure anteenadii hudur u haniin diiran taasni iyadan oo sadalayn dhabkaas hortay baahadaas iyadan gabna magaaladii tan waldhasay bila cidlata ganacsi iyo ummad soomaali ee ganacsi fadaaso bulshana deenkii kooyasa isbitaal male anteenana male jidid nafti oo una beeran iyo heeran ila roobaadka jidid oo lahakagalaw male ini goob caafimaad la hela ini ona anteenada la hela aasaasiyaadka liinku maaro maalmo maasha ida maasanta walaal bonkib waxaan ka dhawahay marka maasha walaalkayo wanaagtada naga wada anaku madaxa ganacsada beeday mayna gaday sadib aragaha ku farmishi marka day ganacsi maasha allah iyadii boqolkiiba boqol sane halka dhan dhaaf iidan faylay maasha allah horumar tallaabsadiyo iyo arag warna marka dee naga daawooyinka sida daawada xoola daawada biniaadanka marka dee maasha allah ganacsi idan marwaysin alxamdulilah waa tahay eh, adiga goobtan ganacsi goormaa kugu dhalatay inaad hirgeliso والله اني يوم دارتي لما لكم تقول سقعد بدي لحد الى سقعد intaana ku furtay halkaana ku furtay Waa gartay. marka een, guriga aan ku jirno waa guri sir ah oo cusub ka waran guryahan eh, goormaa la dhisay ودي ما لبس لما لكم لغاتي فرتي بدي هذا بدي قوه ميراث بس marka aan kama degay lama ku labaatay afartii bili shan aan maatay hor meeqa jaray gudu carashe oo dhinaas ay jaray marka ka hor ka waran sidii bilicda magaalada ay ahayd iyo waqti xaadirkan sida ay tahay maasha allah deedaba dareemo korta ma waa guur acarishe iyo guur sar ee muslimada ogda maasha allah marka de magadaniyo maasha allah barwaaqadeed aragahayta bilicdiiyo talxaq uga horma ee hadda sad aragahayta guri oo sare oo maasha allah oo de mutuleediba aragahayta maasha allah maasha allah alxamdulilah marka ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo iyo korarka xagga dhaqaalaha ah magaalada maxaa idinka muuqda maasha allah tiwade dareemo korta meena de ganacsigan taaka sanad sokoron socdahay maasha allah nin ganacsi boqolkiiba boqol ziyaadahay maasha allah malaaqa cabdulaahi dheere malaaqa guud ee beesha luwaay ee wilaayada islaamiga ah ee bokool oo aan halkaasi kula kulmay ayaa ii sheegay in bulshada deegaankan istaraatiijiga ah shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku tallaabsadeen horumaro dhan kasta ah
horumar litaabado koraya ku jara ganacsiga ku jara ilaahay tabaaraka watacaala ayaan ka xamdiyaan Eh, ganacsiga dhoorna oo badlayi haddiina emoleyta laka ganacsada waxaad fadhi gaali iyo luudi iyo irinka haddii haad fadhi horumarkaas iidaan ku jara walaa laka tiirsanyahan meewaha magaalada Eh, ilaahay tabaaraka watacaala ba'di iyo meewaha howlagaas laka tiirsanyi tan kaleed kule insha allah wea dhinaca badarka bahayna bariiska iyo meewaha qeybahaas oo ganacsatada ka shaqaysadaasona eeda horumar aan ku jara dhinaca bagaashka iyo onay meewaha dhina kasta meewaha eed horumar rabtaa bada kor aan ku jara deegaanka badbeeday muddaha ta- eh, hal sano i bar luku rooga iyo beelasa guutaan iska talati gaar ahaan walaayada islaamiga bokool waalijeen ka horey insha allahu go-aan iyo onay talaha kubati hayti laakiin beelan iyo dhagaalo buurto meewaha eh, magaalada iyo suubsato dhisato go-aan laka taladi yahay magaalada lama fatari laha dhisi hal mar labaatan iyo saddex qol oo maya aha dhagaha ee la dhisi hal mar maya aha lixdan iyo dhowr guri la dhisi fataradii saddexdaah in gudubta lifada hob ilaahay awoodu la ogolaado insha allah way dhismadaasa ka socota
dhismahan iyo juhdigan magaalada la geliyey iyo wadooyinkeeda sida loo qurxiyey ka waran ganacsatada dhiirigelinta ee uu siiyey dadaalkaas
eeda ganacsatada may ahaa eedii guraha dhisatay intii inta qorhay dad eedanka najahayo dadka kalena may ahaa hataa shirlaayo hayang macnaa geeki madi una wala dhisano nifaylaitie leeyin arrin eed may ahaa liinka ganacsiyo macnaa ka waran kobaca dhaqaale ee deegaanka uu sameynayo xagga ganacsiga iyo xoolahaba eeda dhagaalo unku jarta liannahu may weelay adii baragaasi suugu may ahaa walaas dhaha maraay may ahaa ganacsadaay haddii gaala la gada geela la gadaa haddii haadafadi araga haddii haadafadi hola oo ganacsiga gadaa ku bahayo may ahaa taqriiban shan kun neef ari yo ku bahaasay la arkor macnaha gaala saas oo kale eh, boqol toddobaatan sideetan oo neef luuda saas i kadaalika doore inka yar may ahaa yar naftee may ahaa dhowr boqola ku bahas macnaha halkan waxaa ka muuqday xarun dhisme oo aada u weyn deegaanka abagbede maxay tahay dhismadaas dhisbada may aha mayra harumiinta aad argaasi iskuul waay iskuulkaas may aha afar qor oo may aha sarcew insha allah we hataa wabi ilaahay awoodilo ogolaada xaflad yabalikinka weeri lafado waay insha allah hataa la furu lafada iskuul waay iskuulkasayn insha allah wabi ilaahay ogolaa sanadku subanti bilaawdo linka targal insha allah dadka deegaanka hirgeliyan dadka deegaanka dhiseen gaarhaanyo oo caawintaas yoona kaalmaysadayana dad oo jaalid oo may ahaan beelo ku dhaladeeno oo korjarana muxsiniina ya dhasadeen macnaha marka sii guud deegaanka horumar ballaaran oo dhanka diinta iyo dhanka dhaqaalaha buu ka jiraa maasha allah may waa boqolkiiba may ahaan sideetan la rakoro maasha allah guud ahaan magaalooyinka wilaayadii islaamiga ah ee boqol waxaa sanadkan bulshadooda ay dareemayaan barwaaqo horumar diineed iyo mid adduunyo waxaana allah uu ku manaystay amni ballaaran oo bacdallaahi ay ku gaareen la dagaalanka cadowgooda maadaama dadku ay yihiin dad ku caanbaxay u gargaaridda ah iyo sare u qaadidda kitaabka allah aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cabdulqani ayuu kaasi ahaa ننال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan xaflad lagu soo gebagabeynayay jawlo dacwi ah ayaa ka dhacday deegaanka ceelgaras ee wilaayada bakool jawladan waxay socotay muddo toddobaad ah waxaana ay ka qabsoontay deegaanka ceelgaras ee wilaayada bakool iyo tuulooyin dhowr ah oo hoostaga waxaana ka faa'iidaystay in ka badan kun iyo shan boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar xafladii gebagabada jowlada oo ka dhacday bartamaha deegaanka ceelgaras waxaa ugu horreyn ka hadlay sheekh ibraahim iyo sheekh cali oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay xafladdaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام سئسن با لسنك الشاقي هدي إله إرى سبحانه وتعالى ويبا وليرك هذا الدونه قبرك إي قيامة إيو قيرة لقيري يدولة دمدو yan walyara iska aftiiniyana haddii ilaahay ero subxaana wa tacaala mayweeli sida la ogye lankastoo una noomid ah wayba dhadhamii doona geeri dhadhamii doonta qabragay su-aalisa ka horeyta qiyaamadii ahwaaliya ka horeyta markaasada qaflawan unkabano xilmaanka adduunyana wareeriday in wal kale humaatada ku dhaha bano una qalbo ku qabsano walowna noo dambeeyo إله سبحانه وتعالى ميليا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إله مال سبحانه وتعالى نفول ب ويبا دمي دونت جيري دمي دونت لما دونت معنا لانكاسو نومته أدونك مكباك أنك دونت لما دونت جيري دمي دونت wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama maalinta qiyaamana ajariyaalkin walsin oofiyi dooneer ilaahay lan welwale shaqay sidee lan oofiyi doona lan alla lanki naar laku dheerayo jinana la geliyo ilaahay meere subxaanahu watacaala faqad faaza liibani lankaasi ama adduunyada inta aan dhedhex roognana ilaahay meere wamalxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur adduunyada noolaliya mahaan ilaa mataacu lguruur lihaat mataacu lguruur shay oo dantaada ka deyrasuwa laakiin xaqiiqi iyo faa-iido weyn lahay xifaayada balka tilmaame ciyaalka yaryar saxarada lakuku reebo oo lin hirow walaas oo kale qiimadaasa la egda marka inii aakhiraadan bacda almowd walanoo dambeeyo doono inuuna ka xisaab tagno andhoga dafiidno qaflaga kubana yalan baahanyi ilaahay aayad kale mayliya subxaanahu watacaala kulu nafsin daa'iqat lmowti wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun naf walbayba dhadhamii doonte geeri dhadhamii doonta ilaahay mayliya subxaanahu watacaala may siinka jarabaane shar iyo khayra siinka jarabaane shara siinka jarabaane sida marka dhibaatada iyo baahada iyo abaarta iyo oonka iyo daacuunka iyo cuduraha wal isa injiilani nafti infadaana ilaahay siinka jarhabele siinka imtixaame haddana kheyrna siinka imtixaameer ilaahay kheyrka la siinka imtixaamee barwaaqada iyo kheyrka aaranka iyo caafimaadka iyo nicmada laka dheh jaro naftiya waybuu aha imtixaan dhibaatadaad ka obsaasona imtixaan ilaahay meere subxaanahu watacaala markaa kadib waa ilayna turjacuun dhinagkiidan yalaasig naga doono marka lanwelbantaas inag xisaabtamo usu ogaado inay dhimado doono dhulka la geliyi doono in ogaado lambahanya qofka qafli i xilmaan anka dhex jar maalintaas maalin wiin waay maalin shida badan wa ono nasuga hayta marka cilmi ahaan ogna laakiin xaqiiq ahaana nasuga hayta ilaahay subxaanahu watacaala niinfudsaay lankii adduunkanka dadaalo camal wanaagsanka dadaalo aakharaska xisaabtamo ilaahay infudsaay doono maalintaasi oo dhab ka badan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يفضي هو بإله سبحانه وتعالى كرارنا قد السوى لك شيئا المغفى فضل سليئني والير أنا كشيئا والإله سبحانه وتعالى أوفانسي المغفى ما يوها والإنباها نيو اسمن إنباها الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كما يكره وصو نبي عليه الصلاة والسلام لهذا وقل ربي زدني علما ما أراس النبي إلهي أو ربه يو علمي إن زيادة ده يلري ما أرنا جناس إن زيادة ده ما أرنا أولاد إن زيادة ده ما أرنا والكلال ويدي أو إن زيادة ده لري مجرى إلا علم إلهي سبحانه وتعالى يا إن زيادة ده ولري صوبنا عليه الصلاة والسلام نصو ما إلا رئيس الدكسون اللي هنجلينه قرآن كلك السيف جراي لك الشبي علم كلك السيف جراي لك الشبي أو هالمرحلين تسيباني كدين يا ما إلهي ويديسو لري إن علم إلهي إن زيادة أغرت وحبرشلا ولا راه أنتك آس آسن محاضرين ولا راه أنتك إلهي سبحانه وتعالى آخر جنانك جازية إنه لين هذا دad ulmae walan hari dad akhyaare walan hari dad kale liin adarda insheeda oo heer deegan ani liin haro arrintaas korniinkaada iyada liinka faraasinyi jazaakum allahu khayran kelmada meelaha gaabiya dad badan ee oo dambeeyaan hada bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhankooda culimada iyo waxgaradkii deegaanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyo sida ay bulshada uga faa'iidaysteen jowladaasi waxaan joogaa deegaanka bakool gaar ahaan ceelgaras magaalada la yidhaahdo oo hoos taagta degmada tiyeglow maasha allah horta magaalada xoogaha hoos u dhacay iyo liidinaan xagga diimeed baa ku jiray awalan waxaan ka bilownay magaalada ceelgaras dhexdeeda dacwatu shaaric talaadada hadda maanta aan joogno talaadadeeda markii bacdilcasar ayaa meesha iskugu imaanay bulshada anwaacdeeda kala duugan ayaa meesha kasoo qiib galay rijaashiyaa imaadeen waxaa imaaday dumarkiibaa imaaday caruurtiibaa imaatay madaarista lasoo fasaxay meeshii waxaan ilaahay fadligiisa dhowr wadaad ayaa meeshii dacwadii xoogaha alamru bilmacruuf iwanahyu canmunkar iyo mawaadici kala duun ayaa ka hadashay maasha allah maasha allah maasha allah sidii aan filinaynay dadka markii aan fiirinay qaabkii ay ahaayeen iyo markii loo yaray sida ay usoo xaadireen aad bay u kala duuneyd xuduurkooda aad buu u fiicnaa marka boqolkiiba sagaashan iyonay sideed way soo xaadireen maasha allah marka xaduurkooda aada u fiicnaa dacwadiiba marka adiga anwaac oo xagga diinteenii macruufka uu u weynyahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ima wacdii kale uun alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ka farcamahay ayaa marka aan u sheegnay maasha allah kadib waxaa noo suurigashay haddana inaan u safarno maalintii xigtay oo arbacadii tuulo la yiraahdo oo tuulooyinka ceelgaras ka hoos yimaada kamid ah oo layirahdo afgooy la yiraahdo oo dhanka tiyeglo xaggiisa ka xigda wadadana ku taala dhexdeeda meeshii ayaan tagnay dad oo ayagana xoogaha dhammasano qaabkii ceelgarasba kusii liito weliba ayaga baadinama u dheerayda oo ayaan u tagnay salaada casar ayaan la tukunay jamaacadan ka gaarnay masaajidka waan u yeernay dhamma jiro bardadiina idinkeegnay walaalihiinaan nahay qaraabadiiaan nahay culmadiitinaan nahay ceelgarasa idinka soo booqanay kadibna way noo imaadeen rijaalan wa nisaa'an sagiiran wa kabiiran way noo yimaadeen maasha allah ayagana tii ceelgaras ka dhacday mid u dhudhow ayaa macnaha aan kasoo gudnay maalintii saddexaad oo xigtay waxaan tagnay tuulo la yidhaahdo neebsoy la yidhaahdo oo ayagana un ka mid ah tuulooyinka ceelgaras hoos yimaada meel oo xoogaha coroos iyo waxyaala waliimatul cursi ku baxaysay ayaan macnaha aan maqalnay marka meeshayaan tagnay bulshada anwaacdeed kala duugan wixii magaalada ka tagay iyo wixii baadiyada joogay iyo waxbaa iskugu imaaday bulsho badanaa joogtay marka dhowr widaada meeshina ka hadashay weliba waxaa la dhihi karaa neebsoyd waxa waaye xagga qaadashada oo wixii loo sheegay qaadashadooda aad bay u maxaboodeen oo dadkii way jeclaadeenoo taan amal hana noo soo celiyo oo mar labaad mar saddexaad mar afaraad intiyaa lagu jeejin culmo allaay waxbaa naga qaldanaay waa runtiin waa noo imaateen waa idin jecelnahay soo dhowaada waxbayna dheheen marka anaga oo garabsanayno macnaha nuqabadii samadoomadii anagoo garabsanayn kadibna maalintii kale axdaa marka waxaa la tagay meel yidhaahdo darbaas isla ayadana tuulooyinka ceelgaras hoos imaada ka mid ah saas oo kale marka maasha allah dad oo xoogaha iyagana oon magaaladan way la haystaan oo reer magaal ahaan bay u dhow yihiin dacwadii ayagana sidooday u qaateen si fiican bay u qaateen marka maasha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga al andalus adigoo magacaa nooga bilaabaya bismillaah wagaagay meel arey cabdulaahi iidin samow oo nabadoon nabadoonada kamada manaha roogo tuulada ceelgarasa ahay iyo ahay alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah dowradan socoshada iyada linku faa-idaysaday haddii dowlada bilaawdaasi dadka may bahayan datan dhada muuqsun oo walba qaranahan dhoola camal waa ilaahay subxaana watacaala sidii bari manaha dadki haddii marba uma iino walba nkasaana diinta nkasaana mayba lama dayin dadkan dhoole lama dayin saas ama lahayaan laakiin hadda mayba naqdeena dadkan oo leenfiigay lan hadiihan dhoole ih iloo leenfiiga ini wal argaa waa dareemas sidaas amal dadkan dhoo anfiigma amana noqdeen hadda insha allah wayba aan ka baaqana dadka dowlada aan ku faa'iidaysana inay dowladii ku faa'iidaysadaan sidii walahaalisho oo kumanaha hadda kor ugu faa'iidaysan oo kale iyadoon ugu faa'iidaysadaan walabarashada ka dadaalaan diinta islaamka macaanshe dadka daraami amal iyoon diintaha manaha aan ku faa'iidaysadaan intaasaan ka baaqan insha allah gebagabada waxaa munaasabada ka hadlay malaaq dhaysane oo ah malaaqa guud ee beesha jilible ee wilaayada bakool ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadyaana un haddii ana reer ceel garas abaarti mayba inbadan arhaanahin walaayada waaba noo guurtay dambe ma noole hanu arhaani wal hana boogadi haddii ayin reer degmo ayin iyo haddii ayin reer gobolba waqtiga dhammaaday insha allahu tacaala dardaarte ma dheerayudown hoob ilaahay ara walaayadii maybaa laha ha dhowaada dalbo furan ha ka dhowaada laafuran ha ka dhowaada niifayl ha ka dhowaada meelisiinka jeeli ha ka dhowaada magaalo maybwaha magaalo tooxida ha ka dhowaada dad wanaagsigna degnin ha ka dhowaada marka insha allahu tacaala soo dhoweyntaas besi ee warkayna nagade may kale jaray abaarti maybwaha ya waneeyhi una dacwad magaalada ka socoti laba isbuuco ka hor ya maybwaha waxa garate magaalada ceelgaras oo beelal araw reer bari eedaliinka saaw ya fadheeden waybwaha haddii haada fadii culmaaudiintii haddii haada fadeen maybuah mujaahidiintii haddii haada fadeen waxgaratii deegaanka haddii haada fadeen ganacsatadii dhammaan maybaa iska reeena munkarka inay isku reebaan macruufina isfaraan tiyeedahay ti ilaahay yaa amari amarkii ilaahay amari subxaana wa tacaala yo oo qaadadaayan warkaasan fadheedan mayba ha ku bahay war eed iyo eedlinka guulaysidee ha ku bahi maamin tuuli mijartu ilaa wal harmari waana wanaaga la hafari waana way ka guulaysidii alxamdulilah magaalada siisiin baa ragaasan maybal aray leysa alkhabaro kalmucaayana dadki ini kheerka jeelin islaamka jeeli may ka ogaadasaanaha ciyaalka ayaa markhaati siin e dadweynaha xuduur shoorabe may buah markhaati siin e si un may buah islaamka injeelna maya ka dhowaadasaana magaalo amni e deegaan amni e meeli farasanka dareerasan insha allahu tacaala dad mujaahidiina ansaar e ilaahay kitaabshay ini nusureyaagna go-aanka deeri begalshow i balaantiyo mu'minaata dhammaan iyo dadki may buah rijaale e go-aankaas qaadadeen ha ka dhowaada insha allahu tacaala antu baa sheego haytaana hooba hiiray oo kan hoohitaan gorigna ha isku dhagaa insha allahu farmaysiinka taabada doono magaalada may buahan bari eedil may baa go-aanka deeraya insha allahu tacaala munkar ini isku reebo macruufna may bua fara go-aankaas isa qaadana allahu akbar allahu akbar taas may daliil aha markan gebro argaa haytaan hadda way buahan magaalooyinka kale isim koley hamarteen anamaagmana saaliyaayo isima meelbada muhaadaraha kajeediden maqaayilaga gadaaw iyo mushligala wala argaaseen laakiin geekisimbani oga qabtaan dogdana ha ku tubtay inta fadhiida dogma ha heerne kuriyuti kitaabtay argo haytaan dhammaantanna insha allahu tacaala wal aakhiran baa iyo wal baadi jarma wali kala haanga ena taas may allahu akbar taas may tusaase markan jacaylka una islaamka mujaahidiinta una jeelna insha allahu tacaala macalinka may baa sheegay ini ilaahay shareecadiisa una surayna may baa diyaarin ana haddii ahlu ceelgaras una ena ene islaamkii garab shay ene jihaad maal naf dhammaanna diyaaran insha allahu tacaala waan hore nisbansini hore nisbansini insha allahu tacaala maana ku zuuli doonno isla reedninku marteen wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi barakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى